جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin hanana waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay howlgallada mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribulislaam ee ay ka wadaan dhulka saaxilka ee saxraha galbeedka afrika xildhibaano ka tirsan kooxda ridada ayaa sheegay in loo diiday in warbaahinta kula hadlaan xarunta golaha dawaaqiidda ee muqdisho xili uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhex jira murtadiinta wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiina usoo gebagabaysay ragga ku dhaqan deegaanka gamboole ee wilaayadaasi shil gaari oo sababay khasaare kala duwan ee ka dhacay gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaystiga saribeedda kenya kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo waxgaradka mid ka mid a beelaha dega wilaayada ee kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ee si dardar kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan
أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo talaadaha taariikhuna ku beegantaha toddobada bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay howlgallada mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribulislaam ee ay ka wadaan dhulka saaxilka iyo saxaraha galbeedka afrika walaalkeen faysal mahad soomaali ayaa bayaankan u akhrinaya bayaankan oo ciwaan looga dhigay ammaan iyo bogaadin ku socota walaalaheenna mujaahidiinta ah ee maqribul islaami ayaa waxaa soo saaray maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lagu dirayaa fariimo garab istaag ah oo ku socda halyeeyada islaamka ee ka jihaadaya maqribul islaami ugu horeyn bayaanka ayaa lagu yidhi waxaana soo gaaray bishaarooyinka mujaahidiinta dulmadiidka ah ee maqribul islaami kuwaasoo ay ku laran tahay takbiirta haybadda leh ee nafta farxad gelisay ruuxda ku qabowday huquurtana ay ku faraxday sababo ku aadan guulaha ay xaqiijiyeen muraabidiinta la jecel yahay ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin iyo waxa ay soo bandhigeen ee ah duruus weyn oo ku dayasho mudan oo ay ku jirto nafur iyo in lagu tartamo waddada allaah iyadoo kelimadda allaah la kor yeelayo shareecada islaamkana looga hirgelinayo mandiqad wajahaysa quwadaha kufriga iyo riddada kuwaas oo isku bahaystay kuna ballamay dhagar si ay dadka muslimiinta uga hor istaagaan inay ku noolaadaan nolol aamin oo farxad ay ku jirto iyagoo ku hoos nool shareecada rabbigooda una madax bannaan dadnimadooda diinkooda iyo himilooyinkooda dhabta ah bayaanka oo sii socda ayaa lagu soo hadalqaaday duulaanka ay wajahayaan muslimiinta galbeedka afrika oo cadowgoodu isku bahaystay sidii uu isku hortaagi lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka iyagoo soo qaadaya duulaanno toos ah iyo kuwo dadban xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay howlgallada halyeynimo ee ay fulinayaan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxaana si gaara bayaanka loogu soo hadal qaaday howlgalkii u dambeeyey ee cagta lagu mariyey murtasaqadii fagnar ee ruushka iyo maleeshiyaadka xukuumadda riddada ee maali innagoo ku dadaalayna inaan shaafinno quluubta muslimiinta isla markaana qadarinayna juhdiga kuwa shaqaynaya caragelinayna quluubta gaalada iyo munaafiqiinta waxaan walaalaheenna ku bogaadinaynaa guulahooda farxadda wata taas oo ay ka mid tahay duulaankii ay bishii muxaram murtasaqada fagnar kula beegsadeen deegaanka tantagagid ee koonfurta magaalada tanzaawatay howlgalkaas barakaysan oo allaah fadligii sababay in laga taqluso gebi ahaanba kolonyadii la beegsaday ayna ku halaagsameen konton ka mida murtasaqada fagnar ee ruushka iyo toban ka mida ciidanka maali iyadoo la burburiyey dhammaan gaadiidkii ciidan ee ay wateen lana soo qanimaystay hub iyo saanad ciidan ayaa lagu yidhi bayaankan bogaadinta ah ee ku socday mujaahidiinta maqribul islaami si gaar ah nusratul islaam walmuslimiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fariimo dardaarana u dirtay mujaahidiintaasi waxaana lagu yidhi bayaanka waxaan kula dardaarmaynaa walaalaheenna mujaahidiinta ah inay sugnaadaan zaadna ay ka dhigtaan hadyiga qur'aanka iyo sunnaha ayna la yimaadaan wax weliboo asbaab ah oo xoojinaya awooddooda iyo nasrigooda allaah annaga iyo idinkaba hanaga dhigo kuwa uu ka yidhi
وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب
gebagabadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaanka ku dirtay fariin ku socda dhammaan mujaahidiinta ku sugan furumaha lagu hortaagan yahay cadowga iyadoo uu bayaanku la hadlayo cid kasta oo ay dhab ka tahay u nusraynta diinka allaah iyo ummadda muslimka ah ayaa lagu yidhi gebagabadii waxaan ka dagaalamaynaa bariga afrika indhaheennu waxay ku sii jeedaan beytulmaqdis quluubteennu waxay la jirtaa dhammaan mujaahidiinta ku sugan huquurta islaamka baaqeennuna wuxuu ku socdaa dhammaan kuwa mukhlisiinta ah ee ay dhab ka tahay u nusraynta diinkooda iyo ummaddooda una dadaalaya sidii ay u hergeli lahayd shareecada islaamka loogana adkaan lahaa gumaystaha iyo haymanadiisa sahyusaliibiga ah annagoo allaah ka rajaynaynaa inuu sufuufta ku mideeyo furashooyinka soo socda innagoo ah sida dhisme mid ah si aan u soo celinno majdigii aan dhaxalka u lahayn cisadii islaamka iyo khilaafadii ku dhisnayd manhajka nubuwada bayaankan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa imanaya iyadoo uu sii xoogaysanayo halganka jihaadiga ah ee ka socda galbeedka afrika kaas oo ay dhimbilihiisu hurinayaan haliyeyada islaamka ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin geesiyaashaas ayaa duruus culus siinaya soo duulayaasha isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiinta waxayna furinta ay kaga aadan yihiin islaamka ku dhiig bixinayaan cadowga saliibiga ah ee reer galbeedka ah iyo kan ruushka iyo dabadhilifyadooda kuwaas oo waxa kulmiyey ay tahay la dagaalanka nuurka islaamka iyo boobka hantida ummadda muslimka ah aad buu mahadsan walaalkan faysal oo kaasi ahaa xildhibaano ka tirsan kooxda riddada ayaa sheegay in loo diiday in warbaahinta ay kula hadlaan xarunta golaha dawaaqiidda ee muqdisho xili uu sii xoogeysanayo khilaaf ka dhex jira murtadiinta faahfaahinta warkaasi war kale ku aadan shil gaare oo sababay khasaare kala duwan oo ka dhacay gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibadda kenya waxaa inoo haga walaalkeen cabdilqani maxamed iyagoo ka hadlayay kulan ay shalay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in kooxda riddada ay is-hortaag ku samaysay kulan ay doonayeen inay ku qabsadaan xarunta baarlamaanka islamarkaana ay kula hadlaan warbaahinta xildhibaanadan ayaa arrintaasi ku eedeeyey inay ka dambeyso kooxda riddada ee uu majaraha u hayo xasan garguurte waxayna sheegeen in kooxda riddada arrintaasi u samaysay si aysan bannaanka u keenin fadeexadda iyo joorka dulhoganaya xukuumadda garguurte waa kuwan xildhibaanadan oo xubin ka ah baarlamaanka dawaaqiidda riddada ah oo ka hadlaya arrintaasi arrintan ayaa imaanaysa iyadoo uu sare usii kacayo khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxdii hore ee murtadiinta ayaa si aad ah uga soo horjeeda hanaanka keligii talisnimo ee uu wax ku maamulayo xasan garguurte habeen hore waxaa naloo ku soo diray websaydyada in miidiyaha hadda halkaan safan oo horteenna jooga la joojiyey oo layidhi xildhibaanada bannaanka jooga lama hadli karaan taas waxay ka mid tahay marka caburin ah la caburinayo in xildhibaanada ka hadla dhibanayaasha iyo dhibka ay qabaan ku soo tabiya baarlamaanka hortiisa hadday noqoto dad la waxyeeleeyey hadday noqoto dad xiran oo xaqdarro ku xiran hadday noqoto dad canshuur la saaray oo si qalada loo saaray waxaan uga hadli jirnay annagoo ka hadlayna dadkaas tabashadayna soo gaarsiiyeen baarlamaanka hortiisa waxaana soo gaartay in la joojiyey in looga hadlo baarlamaanka hortiisa idaacadahaas oo wartabina lagu siiyo runtii suurtagal maaha arrintan waxay ku socotaa villa soomaaliya ka mas-uula inay joojiso villa soomaaliya ha ka baxdo baarlamaanka gudihiisa iyo shaqooyinka ay ka dhex wado ha ku ekaato shaqadeeda oo aan ognahay inay ka gaabisay oo waxyaabo badan oo dalka ugu baana ay qaban weysay dhanka kale heshil geystay khasaare nafeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera waxaana shilka uu yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari ay saarnaayeen arday iyo gaari kale shilka ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka gubah ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaana shilkaas ku dhintay hal wiil oo arday ah halkaa ay ku dhaawacmeen ilaa saddex kale sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal halkaasi ku sugan ardaydii ku dhaawacantay shilkaasi ayaa la geeyey goobaha caafimaadka kaas oo lagu dabiibayo dhaawacyadooda waddanka kenya ayaa ka mid ah wadamada dhacabariga afrika kuwa ugu shilalka badan iyadoona bilooyinkii u dambeeyey ay ka dhaceen shilal kala duwan oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed aad buu mahadsan walaalkan cabdilqani kaasi ahaa wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladiina usoo gabagabaysay ragga ku dhaqan deegaanka gamboole ee wilaayadaasi walaalkeen abushabe ayaa faahfaahinaya dowladan diiniga ah oo socotay muddo toban maalmood oo xiriir ah waxay wilaayada shabeellada dhexe u qabatay qaar ka mid a ragga ku dhaqana degmada gamboole ee wilaayadaasi waxayna dowladan qayb ka tahay jowlo dacwi ah oo ay wilaayadu ku marayso degmooyinkii deegaanada wilaayada shabeellada dhexe jowladaas oo loogu magacdaray alfatxi shicaarna looga dhigay alaa ina nasrallaahi qariib muddada tobanka maalmood ah oo ay dowlada socotay ayay ragga ku dhaqanaa degmada gamboole isugu jiraa dhallinyaro iyo odayaal ku qaateen culum kala duwan oo sharci ah waxayna ragga gamboole wilaayada ka codsadeen in loo soo celceliyo dowlo noocan oo kale ah awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan taaniyan waxaan u mahadcelinayaa wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe taasoo ugu horeeyo waaligeenna sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku dukude raggaas oo soo diyaariyey dowladan iyo khayrkan faraha badan ee socday tobanka maalmood maskaxay ku bixiyeen maalay ku bixiyeen waxay ku bixiyeen maaragtay ficilay ku bixiyeen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leeyahay miisaankooda xasanaadka allah u saaro annaga haddaan nahay dadka reer gamboole ee ku nool degmadan waxaan fahanay wax fara badan qofka muslimka ah markuu dhegaysta wacdiga iyo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa axaadiidta markuu dhegaysto iimaankiisa waa sii ziyaadaya khayr fara badan ayaan haysanay waa noola soo safriyey annaga marka waxaa nagala raba waxay tahay saacaddan laga bilaabo inaan inaan noqonno ducaad intaan fahanay in aan ka bilowno gurigeennu kadibna dadka muslimiinta ah aan sii fahansiino jazaaku allahu khayr annaga haddii aan nahay deegaanka reer gamboole dowlo diiniyahoo socotay muddo toban maalmood ah aa noo socotay ilaahay subxaana wa tacaalaana waa noo soo gabagabeeyey meel fiican noogu soo dhammaatay dadka waxaa la weydiinayay arkaanu islaan arkaanu imaan maraakifudiin haddii ilahay ku mahay ilahi waa noo soo gabagabeey waxaa waaye sifiican nagu soo dhammaatay amni iyo nabadgey nagu soo dhammaatay aadaan u fiicannahay wax dhib ma qabno wilaayada islaamiga waxaan leenahay jazaaka allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala ajirkiina adiga siiyo annagana haddina waa ka faa'iidnay waxaan leenahay insha allahu tacaala midaan iyo mid kamidaba haddana admaa sugaynaa inuu lasii labalaabo oo haddii ilahay ku mahayo barnaamijkaas oo haddii ilahay ku mahayo nagu soo lalaabto aada u rajaynaynaa wilaayada shabeellada dhexe ayaa muddooyinka lasoo dhaafay socdaal dacwi ah waxay ku maraysaa degmooyinkii deegaanada wilaayadaasi iyadoona bulshada u qabanaysa dowlaad diini ah mahadsanid abushiba kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose ee waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi walaalkeen abu eman ayaa faahfaahinaya wuxuu ahaa kulan ballaaran oo qayb ka ah kulamada isdabajooga ah ee bilihii lasoo dhaafay dhexmarayey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo qaar ka mid ah qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayadan waxaa saacadihii lasoo dhaafay kulankaa la mida uu dhex maray beesha maxamed zubeer oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed iyo sidoo kale wilaayada jubbada hoose kulankan oo socday muddo laba maalin ayaa ka dhacay deegaan hoosega degmada dhoobley waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada iyo sidoo kale culimada salaadiinta iyo waxgaradka beesha maxamed zubeer waxaa diiradda lagu saaray kulanka oo looga hadlayey qodobo dhowra oo ay ka mid tahay ka qayb qaadashada jihaadka iyo horumarinta deegaanada ee degto beeshan iyo ilaalinta dhirta markii uu soo idlaaday kulanka waxaa madasha ka hadlay ugu horeen suldaan cabdulqani cabdulaahi moxamed suldaanka guud ee beesha maxamed zubeer isagoo faahfaahin ka bixiyey kulanka iyo waxyaabaha looga niqaashay alxamdulilah allah subxaana watacaala ayaan u mahadnaqaynaa naga soo qaybgeliyey ee noo fududeeyey kulankan ballaadhan ee ka dhacay deegaanka yara ee wilaayada dhobley annagoo ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ee culimada beesha maxamed subeer degaano kala duwan ka kala yimid sida dhobley diif iyo degaanada hoostaga waxaa maanta halkan kusoo gebagaboobay shir ballaadhan oo laba maalmood socday oo wilaayada jubbada hoose iyo beesha maxamed subeer uga socday maanta ayaan lasoo gebgeeyo bifadlillaah qodobada laga hadlay way fara badnaayeen waxaana ka mid ahaa sidii loo dardargelin lahaa addacwatu ila allah dadka sidii loo gaarsiin lahaa diinta beeshuna way ballan qaaday inay si buuxda maarataayey ay u sii dardargelinayso iyadoo beesha lagu ammaanay sida maarataye ay mujaahidiinta hoyl iyo hooba ula garab taagan tahay oona garab istaagayna maarataayey wiilashanada mujaahidiinta ilaa maarataayey saliimiyiinta kufaarta waddanka muslimiinta laga saarahayo dhirtana waxaan go'aansannay inaanna oggolaanin dhir in la guro sidoo kale ma ogolin dhulka naga dhuxul in laga guro waa laysla qaadannay wilaayada iyo maartay qabiilku way isla qaateen ugu dambeynna waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada beesha maxamed zubeer iyagoona aad u soo dhoweeyey kulanka ay la yeesheen mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose ballanna qaaday dhaqangelinta wixii lagu ballamay dhirta nabaad guurkeeda waxyaalahaasaa jiray weraha oo meelaha aafta ee laga qoday xoolaha ay daaqi hayaan waxyaalahaasay ahaayeen waxyaalihii aan ka wada hadalnay waxyaalihiina waan isla qaadannay waana isku afgarannay aadaan u hergelinaynaa aadaan u hergelinaynaa insha allahu codsiga annagii haddii oo ay qaateen oo ayaga hergeliyeen kaannagana wuu ka sii labanlaaban yahay insha allah kulanka waxyaalo badan baa looga hadlay waxyaalihii looga hadlayna waxyaala uun waxay ahaayeen dan dan u ah diinta iyo dalka iyo dadkaba intana waa la isku afgartay diiradda waxaa lagu saaray shan qodob oo ay ka mid yihiin dacwada islaamka in la ballaariyo in jihaadka muslimiinta la xoojiyo in bay-ada dalka dhibka degaanka loo geysanhayo layska kaashado sidii wax looga qaban lahaa adu calaa kulli xaal munaasabad si fiican u dhacday baa meeshaa ka dhacday dhammaan wixii lagu soo qaaday qodobadaasna waa la isku afgartay insha allahu xaggii xaggaba in la dadaalo kulankan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay la qaadatay beesha maxamed zubeer ayaa ku soo aadaya iyada oo dhowaan degmada kamsuuma lagu soo gebagabeeyey kulan mid ka la mid ah oo wilaayada jubbada hoose ay la yeelatay salaadiinta iyo waxgaradka beelaha jararweyne kaasoo diiradda lagu saarayay garab istaagga beeshaas ee jihaadka ka socda bariga afrika xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ee si dardarle kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan walaalkeen marwaan maxamed ayaa inoo hay warbixinta warkan waxaa maalintii labaatan toddobaad si dardarleh degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan kaga socotaa xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaada waxayna lajnada wilaayada hiiraan u xilsaartay xamlada kulamo la qaateen bulshada ku kala dhaqan deegaanada wabaxiyo haraale ee degmada buuqable ee wilaayada hiiraan waxayna lajnada bulshada deegaanadaas ku dul aqrisay xamlada iyo qodobada ay ka kooban tahay kow waxaa laydhan lagu qaadi karin mootooyinka lowlawadka ah dumarka waa mamnuuc gabar muslimada in lagu qaado mooto qodobka labaad inaysan qaadi karin dhammaan mamnuucaadka inaysan qaadi karin qodobka saddexaad darawaliinta waxaa ka mamnuuca isticmaalka airfonka iyo ayagoo kaxaynaya gaadiidka inay u talaan dharkaa si waafaqsan shareecada islaamka kan ragga iyo kan dumarkaba qodobka labaad inay ka fogaadaan tulidda ambareelaha iyo wixii lamid ah ragga dhalinyarta oo timaha jiro ilahay ka baqa subxaana wa tacaala waxaa la yidhi kow inay u jiraan timaha si waafaqsan shareecada islaamka qodobka labaad inay ilaaliyaan nadaafadda qalabka timaha lagu jiro qodobka saddexaad inay kala duwaan qalab loogu jaray qof madax ka xanuunsan iyo qof kale bulshada deegaanadaas oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalusa ayaa sheegay in xamlada ay soo gaartay islamarkaana ay dhaqangelin doonaan qodobada muhiimka ah ee xamlada xambaarsan tahay maanta halkan waxaa nooga yimaaday odayaasha akhyaartii xamlada waday oo walaayada meesha waxaa layidhahda webxa aad iyo aad waxyaalo badan oo loo baahnaay ay ka hadleen dhan walba sida taleefeenada sida raashiinka dhacay sida xijaabiyada aad iyo aadaan ugu diirsanay ilaahay ha guuleeyo saamakoodana ajir iyo xasanaad allah ha ka siiyaan leenahay wax loo baahnaayo waaya dadkii loo keenay tuuladii reer webxa haddaan nahay odayaasha aan ka mid nahana waa qaadanay si fiican ayaan soo dhawaynaynaa waa ku faraxsannahay waxaan joognaa webxa waxaana ka socda hamlo guud akhyaar nagu soo kulantay meesha kana turjubaya waxyaalaha dhacay fooda oo tinjarada oo xun ee ilaahay mahaddiise intaasoo nagu soo booriyeen annagana aan la qaadannay kadib raashiin ka dhacay ilaaha ku mahadsan annaga aan gari waynala soo booqdeen waana ku taageernay wixii maqaadiraadda laga madnuucay telefoonyaha waa la qaadanna annagana ilaahay mahaddiis waaye waxaa jirta maalmahan ba socotay een, xamle la yidhaahdo irshaadul umma ilaa sabiili rashaad uu cagadhigeeda uu yahay een, kullukum mas-uulun wa kullukum raacin can raciyatihi annagu maanta wax badan ayaa nala faray wax badan ayaa nagala reebay waxaas oo ku dhex jiro xamladaas ku jiro si dhaba inaan u qaadanno ayaa nagal rabaa annagu ka nabadoon ahaan waa qaadanay annagu reer haraal haddaana waa qaadanay dhammaan awaamirta xamladan oy tahay irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad ay tahay waxa ku dhex jiro si dhab ayaan u qaaday nabadoonada beesha haddii nahay reer halaala sidaasaan u qaadanay wixii nagala reebay saaka wixii ka bilowda annagu waan ka foqi doonaa insha allah biidnillahi alkariim tan iyo markii wilaayadii hiiraan looga dhawaaqay xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaada waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas ka socdeen dadwaa diini ah dacwatu shaaric iyo kulmana la yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo qayb ka wada ah xamlada dacawiga ah maastirid marwaan warka subaxnimada dhegeystayaal waanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu